munaasabad ay ku qalinjebinayeen arday baratay xifdinta qur-aanka kariimka iyo culuumta shareecada islaamka islamarkaana ka aflaxay macadka daraasaadka islaamka mixraab ee magaalada muqdisho waxaa kasoo qeyb galay munaasabada maamulka macadka waalidiin bahda waxbarashada culmo udiin dhalinyaro ardada munaasabada loo qabtay iyo qeybaha kala duwan ee bulshada sheekh cabdulaahi nuur warsame maamulaha macadka daraasaadka islaamka ee mixraab ayaa ka warbixiyey heerarka kala duwan ay soo mareen ardada macadulmixraab lidiraasaat alislaamiya waa macad khaas u ah diraasaadka islaamiga ah hadday tahay cilmulmaqaasidka cilmulkitaabi wasunna haddii uu yahay iyo sidoo kale haddii uu yahay wasaaisha intaba waa macahad xooga lagu saaro waa macad dacawi ah shaqadiisuna iyo hawshiisuna intaas iyo wixii lamida markaas macadulmixraab sanadkan waxaa ka soo qalin jebiyey dafcadii lixaad waxaad dareemaysaa markaa in dafcooyin kaloo ka horeeya ay jireen ayaa halkaa kaaga muuqata ilaa shan dafco ayaa kasii horreyda walxamdu lilaah alladii binicmatihi tatimu saalixaat macadulmixraab waxaa hadaf u ah ahdaafteenna koobaad ahdaaf badan ayaa noo degsan oon jecelnahay inay noo xaqiiqoobaan in badanoo ka midana waa xaqiijinay walxamdu lilah waa bifadlin wa tawfiiqi min allah wax xaggeenna xeeladteenna ah iyo awoodteenna ah midna ma ahan hadafka koobaad ee macdulmixraab uu leeyahay wuxuu yahay inuu ka qayb qaato uuna noqdo xubin firfircoon oo ka qayb qaadata calaa nashri lwaxyi waxyiga cilmiga sharciga ah waa cilmiga keliya ay mudan tahay oo munaasabka u ah nafaa'isul awqaat in lagu bixiyo nafaa'isul maal in lagu bixiyo shay walboo nafiisana in lagu bixiyo cilmiga mudan marka cilmigaas inaan ka qayb qaadanno qaar ka mida marti sharafkii kasoo qayb galay munaasabada ayaa ugu hambeliyey maamulka macadka mixraab iyagoo ardada kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada culumta shareecada islaamka yani haddii macadulmixraab arday ka soo baxda yacni lagu arko dhaqan xumo iyo waxaan fiicnayn yacni waxaa laleeyahay adaa marka hore isku shaabadeeyey meeshii ugu sharafta badnayd oo yidhi anu halkaas ayaan ku abtirsanaya oon ahay hadhow waxaa lagu dhahayaa ma adoo macadulmixraab ka soo baxa ayaad waxaa samaynaysaa cilmigaani waa cilmi sharaf badan oo sharaf badan oo qaali ah waxaana ku sharafoobay khayru khalqillaah nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ummadda ayuu ugu khayr badan yahay wuxuuna ku sharafoobay waa cilmiga loo waxyooday malaa'igtana malaku jibriil baa ugu sharaf badan asagana waxyiga ayaa loo soo dhiibay marka annaguna aan ku dadaalno inaan noqonno alculamaau warahatu alambiyaa ambiyada dhexalkooda dad helay inaan noqonno oo dhaxlay aan noqonno qodobka ugu dambeeya muhimka waxa weeye wixii aada baratay bulshadaada ugu adeeg dufcadan waa dufcaddii lixaad ee ka aflaxda macadka mixraab tan iyo markii la aasaasay macadka isagoo qeyb weyn ka qaatay soo saarista arday badan oo xumbaarsan culumta shareecada islaamka islamarkaana qeyb weyn ka qaatay fidinta diinta islaamka